maamulka gobolka godoy kan degmada luuq oo kaashanaya odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed ee degan degmada luuq iyo deegaanada hoos yimaada ayaa heshiis nabadeed dhex dhigay beelo walaalaha oo durru ku dhex martay deegaana hoos yimaada degmada luuq waxaana shirka goobjoog ahaa maamulka gobolka godow kan degmada luuq odayaasha dhaqanka labada dhinac dhallinyarada haween iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa ka hadlay shirka qaar kamida odayaasha dhaqanka waxa ayna sheegeen muhiimadda ay leedahay ilaalinta nabadda horta aqaarey saddexda qabiil horta waa heshiiyeen waxa way sabayna iskala xirteen waa la ismaraadiyey waa la isxabad saaray nabadda horta waxaa weeye waxaan u keennay waxaan oola jeednaa guddigaas maanta noo yimid waxaan si dhaba u soo heshiinay saddexdii beelood annagoo ah toddobaad ka hor marka hore ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala oo barnaamijkan noo suurtageliyey ayaan u mahad celinaynaa qofkii muslin ah oo ahlu iimaan ah oo ilaahay iyo rasuulkiisi yaqaan nabad wuu soo dhoweynaya alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta nabad buu talaqaaday gee kabaalihii isdagaalay oo dhibaato salmaray siddeedii beelood kabaaweyn maalin weyne ilaa iyo raaxasan geeka suroogna alxamdulilah rabbilcaalamiin nabaddaas iidaasi buu talinqaaday dhanka kale guddoomiyaha gobolka gado cusmaan nuur xaaji iyo guddoomiyaha degmada luuq daahir maxamed nuur iyo taliyaha ciidanka booliiska degmada luuq ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dhaqan geliyo heshiiska ay gaareen beelaha walaalaha hadda waa muhiim aad iyo aad bay u wanaagsan tahay intaan nabad buu qof kasta ku hurda bagan karaa xaqiiqda marka laga hadlo
waxaan ilaahay ka rajaynaynaa mar damba inuu nabad fishilanto inaana mataqaanaa ay dhexdanadayna ka dhaco taas ilaahay baan weydiisanaynaa hadal badan kama hadlaayo meeshaan inta fadhido waxaa dan u e nabad
annaga go-aankaasaan hore u lahayno go-aankaas hadduu dhaqan galana qof qof dilaya ma jirto maamulka degmada guddoomiyaha ugu horreya wuu fadhiyaa saraakiisha ciidanka qaybahooda kala duwan waa fadhiyaan nabadda aad fariisiisaan inaan adkayno haddii qof in loo dila foodo ee ay noqoto xataa inaan u dilnaan ballan qaadayn haddi la raalli ka noqdo amnigana wuxuu ku hergeli karaa qofka qof dila in loo dila qofka dhib wada in la wada qabta nabaddana qof aysan dan ugu jirin ma jirto degmada luuq iyo deegaanada hoos yimaada ayaa dhowaan waxaa ka dhacaa dagaalbeeladyo u dhexeeya beelo walaalaha oo halkaas dega taasi oo sababtay in dad badani ay ku waxyeeloobaan halka kuwa ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku barakaceen